hay-adda ifraax foundation ayaa magaalada muqdisho ku qabatay barnaamij wacyigelin ah oo ku saabsan ka hortagga gudniinka hablaha barnaamijka wacyigelinta ah ayaa loo qabtay ardayda wax ka barta ee iskuulka kaamil ee magaalada muqdisho iyaga oo laga wacyigelinayay khataraha ka dhalan kara gudniinka hablaha caashe cabdi xuseen oo ka tirsan hay-adda ifraax foundation ayaa ka warbixisa muhiimadda barnaamijkan wacyigelinta ah marka la fiiriyo gudniinka fircooniga wuxuu leeyahay dhibaatooyin fara badan hadday ka mid noqoto gabadhii hadda tusaale ahaan gabdhihiina yararka kale marka loo soo gudo fircoon ahaan marka loo soo gudo hadha way ku adkaanaysa inay bulshada dhex galaan waxay ugu adkaan kartaa maskax ahaan inay mataqaana wixii la sheegay xataa fahmi waayaan mararka qaar waxaa dhici karta qofka isagoo u gudan ama mataqaanaa gudniinkaas loo soo geystay marka laga sheekeynaya dhibaatooyinka uu leeyahay inay intay qiimeeyaan ay mataqaana saas tukoor ku noqdaan oo bulshada ka dhex baxaan marka insha allah waxaan rajeynayaa fariintaas inaad idinku gudbin doontiin mataqaanaa gabdho badana waxaa jira ninka camala waxba baranin oo qaarkood baadiyo joogaan qaarkood magaalada joogaan maadaama idinku wax barateen inaad fariintaas sii gudbin doontiin cisbitaallada markaanu nimaadno u nimaadno waxaa la keenay hooyooyin uur leh oo mataqaanaa gudniinka fircooniga u gudan waxaa ku adkaanaysa dhalmadii hooyada waxaa laga yaabaa inay mararka qaar isku go'do oo mataqaana iyada iyo cunugii iyo hooyadii labadiiba saas ku dhintaan ama hooyadii dhimato ama cunugii ay dhimato cunugu uu dhinto mid waa midaas midda kale waxaa laga yaabaa in hooyada inta la keeno la dhaho waa la jarayaa marka la jaro kabacdi hooyadan uuray leedahay naf labaad baa ku dhex jirta in la badbaadiya la rabo barnaamijyada wacyigelinta gudniinka hablaha ayaa kaalin ka qaadan karaa sidii loo yareen lahaa gudniinka fircooniga ah oo dhib badan ku haya hablaha yaryar